asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan akhyaarta qiimaalaha wadanagala xidhiidhay meel kasta oo dal iyo dibadba aad naga dhegaysanaysaan howlkani waa shabakada caalamiga ee somali ds brindis dot com kula soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadba aan idinka haynay habeenkan caawa warkana waxaa si wada jiraydu kusoo tabinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay dacdadii jeelka hargeysa dowladdana ka dalbaday inay warcad ka bixiso madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayduuci iyo madax kale ayaa maanta ka qayb galay xaflad ballaadhan oo lagu daafurayay aasaaska xarunta khayriga ah ee suldaan xasan barre warsame shire taas oo lagu qastay hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa suldaankii guud ee beelweynta sheekhaal oo lagu dilay magaalada kismaayo saraakiil ka socda shirkadda enok ee imaaraadka carabta oo somalilan u yimid howlo maalgashi iyo wasiirka duulista somalilan oo soo dhoweeyey xisbigii kulmiye oo tusbax furo noqday iyo beel hor leh oo ka dareertay xisbigaasi siyaasiga cusmaan hindi oo soo dhoweeyey murashaxnimada xasan gaafadhi ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ugu dambayntiina madaxweynaha dalka yemen ayaa qaabilay wafdi reer jabuuti ah oo wasiirka warfaafintu hogaaminayay akhyaarta qiimaalaha wadanagala xidhiidha intaasi waa warkaygii oo kooban imankana kusoo dhawaada warkaas madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan ismaaciil saylici iyada madax dhaqameed kale ayaa maanta ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu daafurayay aasaaska xarunta khayriga ah ee suldaan xasan bare warsame shire taas oo lagu qabtay hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa fafaahinta warkaas waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil
daafurka xaruntan waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha diinta iyo awqaafta kalluumaysiga marwada madaxweynaha salaadiin madax dhaqameedyo iyo dadweyne fara badan waxaa madashaasi ka hadlay suldaan maxamed suldaan bare oo ah wiilka uu dhalay allaha u naxariistee suldaanka loogu magac daray xaruntan khayriga waxaanuu ka warramay sababihii ku kalifay aasaaska xaruntan waxaan ku soo barbaaray oon intaas ku egaaday wanaagga aabbahay ka sheegaysay guriguu ahaa maskaxdaydii ku shubmaysay caqligaygaa ku koray intaan leegay waan ku leegaaday wixii uu fali jeeda waa igu duuliyiin wixii uu samayn jiray nin dhex fadhiyo shaaha u keenaya baan ahayo biyaha waxaa igu kalifay maanta haddii uu geeriyooday inaanay wadadii baabiin ee ay noqoto inuu rag ka tegey oo raggiina kaalintii buuxiyo oo wixii bulshada u qaban jiray u qabto oo wixii ummadda horumar la jeclaa aan la jeclaadaanna
gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo madashaasi ka hadlay ayaa si dheer uga hadlay taariikhdii halganka ee suldaan warsamo shire isagoo sheegay inuu ahaa qof madaalo ah
anna waxaa la yaabaa ninkan barre meeshii la doonay sidkii la doonaba annagoo gaari wadana oo jabhada oo ciil wadana oo hawgiiba joognaa markay toban qolbaan su socdo suldaama raala maalmaad baag fadhiya markaama waxaa ka yaala kartanu ku leeya inu ku yimaado shirarkan iyo hawsha oo ninkan waxaan horin kara hawlba suuta u karaa waxaan hor isna waxaa u yimaadaa qoladaydan ka da'dayarle inuu tuso inaanay dantaa inta qoyskaada qura ta naftaada qura ta ciyaalkaagoo keliya ee ay jirto in nolol kale loo shaqeeyo oo inta badan la daryeelo marwada koowaad ee madaxweynaha somalilan aamine sheekh maxamuud jirde oo madashaasi ka hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay inay berber taagan tahay xaruntan khayriga iyadoo caddaysay in suldaan bare uu ahaa shaksi saaxiib gaara la ahaa madaxweyne zeelanyo waxa iiga furan uun inaan ayido oon taageero oon markhaati ka noqdo suldaan bare inuu nin sharaf leh oo qiimo leh oo halgamaaya mid dambe iyo mid horeba inuu ahaa oo samafal iyo khayr ka shaqayn jiray inuu ahaa baan ka markhaati kacaya waxaan kaloo ka markhaati kacayaa saaxiib gaar ah inuu aniga iyo madaxweynahaba nala ahaa inuu aada iyo aada noo taageeri jiray inuu nala shaqeeyo uu taageero fara badanna siiyey markii aanu taageerada siyaasadeed u baahnayn wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dadka reer somalilan waajib ay ku tahay in qof kasta taariikhda wanaagsan ee uu ka tago lagu abaalmariyo
inay maanta bulshada reer somalilan ka muuqato ama dhaqan cusub ayaynagu tahay in cidda wanaagsan ee taariikhda wanaagsan ummaddeeda gashataa inay ku noolaan karaan quruurteenna oo aynaan ilaabi karin ayaa maanta ka muuqataa xasiidan qiimaha badan waxaa ilaahay mahaddiiya inaynu diyaar u nahay inaynu tallaabada wanaagsan cidda qaada waxaa ka muuqata digriyaadka qofka wanaagsan iyo xusuustiisa inaanay naga lumin ayay markhaati ka tahay foundationkan gebagabadii waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil siilici waxaanu sheegay in xukuumad ahaan ay gacan ka geysan doonaan taageeridda mu'asasada loogu magac daray suldaan barre warsame shire naxariistiisii janno allaha ugu deeqee aniguna ayaan ku hadlayaa afkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud sidaayo inaan qadarinayno inaynu barbar taagannahay hay-adda khayriga ah ee walaalkeen loogu magac daray mid dhaqaale iyo mid fikir iyo mid kasta aynu dadkii barbar taagannahay yaa kusoo joogsan taariikha dheer kuma sheekayn karo markaan siyaasadda ka nin siyaasada ku daayar baan ahaa intaan ka aqaanay akhlaaqadii nabigeena suuban calayhi salatu wasalaam ummadda isaan ku sifeeyey waxaa odhan karaa shaksi lagu sifeeyo waa akhlaaqad wanaagsan afgaaban eeda badan mid lagu daydan lahaa waxaa madashaasi lagu daawaday filim kooban oo muuqaal ah oo ka warramaya waxqabadkii suldaan barre warsame ee xaruntan mu'asasada ah loogu magac daray suldaanka ayaa sanadkii tegey waxa uu ku geeriyooday shil ka dhacay dooxa dacarburuq kadib markii gaadhi uu watay uu qaaday dooxaasi xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa xukuumadda somalilan ugu baaqay inay warcad ka soo saarto bulshada reer somalilanna faahfaahin dheeriya ay ka siiso dhacdadii jeelka weyn ee hargeysa ee ay maxaabiistu ka baxsatay islamarkaana hal askari ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen xogayaha maaliyadda xisbiga ucid marwa faadime saciid oo maanta ka hadashay dhacdada jeelka weyn ee magaalada hargeysa ayaa sheegtay in aanay suuragal ahayn in xabsiga weyn ee hargeysay maxaabiistu si fudud uga baxsadaan iyadoo ku sababaysay qaadhismeedka loo dhisay oo ay sheegtay marwa faadime saciid inay qorshaha dhismihiisa markii la qorsheynayay ay si weyn uga taxadireen in tan oo kale ay dhacdo iyadoo xilligaa ahayd mas-uulkii ugu sareeyay xafiiska u n d p ee magaalada hargeysa waxaana intaa ku dartay in naqshada dib loogu dhisay laga keenay dibadda oo qaab casri ah loo dhisay islamarkaana uu leeyahay xadad la iskama gudbaan ah oo loogu talagalay gaar ahaana maxaabiista iyo dadka soo booqda in gidaar u dhaxeeyo iskana arkaan oo keliya daaqad aan waxba la iskaga dhiibi karin waxaa kaloo ay sheegtay in ay askartuna marka ay maxaabiista u gelayaan ay sii maraan meelo gaar ah oo ay hubkooda dhigtaan isla markaana lagu baadho waxaanay ugu baaqday xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne siilaanyo inay arrinta si weyn loo baadho oo xaqiiq ah dadweynahana loo soo bandhigo baarin rasmi ah oo lagu wada qanco marwa faadime siciid mar la weydiiyey in ay suuragal tahay in ay maxaabiistu ka baxsan karaan jeeralka sida caalamkaba ka dhacda ayaa waxa ay sheegtay in ay taasi tahay wax dhici kara laakiin habka uu u dhisan yahay jeelkani aanu ahayn hab fududaynaya in wixii shalay dhacay oo kale ay dhacaan si aadana ay uga sii taxadireen wakhtigii la sameynayay naqshada dhismaha jeelka weyn ee magaalada hargeysa siktabahaatee xukuumadda ayaa looga fadhiyaa inay wax ka barato dhacdada jeelka weyn ee hargeysa iyo hubka ugu gudbay maxaabiista dembiyada waaweyn u xidhan ee ku xidhan jeelkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiguli sheekh axmed ayaa ka tacsiiyeyey dilkii loo geystay xildhibaan isaaq maxamed cali riino oo ka mid ahaa xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa alle uga bariyey marxuumka inuu jannadiisii firdowso ka waraabiyo isagoo caafimaad degdeg ana u rajeeyey xildhibaanka kale ee ku dhaawacmay qaraxii lagu dilay marxuum isaaq maxamed cali riino ra-iisul wasaaruhu waxa uu si adag u cambaariyey farga argagixisinimada leh ayaa uu yidhi ee lagu dilay xildhibaanka wuxuuna ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo aan qiil lahayn islamarkaana ka baxsan qiyamka iyo dhaqanka diinta islaamka weerarada noocan oo kaleah ayuu sheegay inay yihiin kuwo lagu bartilmaamaysanayo dadka muhiimka ah ee labeenta ummadda ah ee shaqooyinka muhiimka ahna bulshada u haya isagoo shacabka u soo jeediyey inay dowladda ka gacan siiyaan sidii lagu sugi lahaa ammaanka dalka ra-iisul wasaaraha ayaa faray hay-adaha ammaanka ee soomaaliya inay baadhitaan buuxo sameeyaan si cadaaladda loo horkeeno dadkii falkaas ka dambeeyey dhinaca kalena waxaa goor dhaweyd qoraal arrintaa ka soo saaray ergegaarkii qaramada midoobey u qaabilsan soomaalida master nixoskey isaga oo si kulul u cambaareeyey falkaas lagu dilay xildhibaanka midka kalena lagu dhaawacay waxaana uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay ku dadaalaan ku dadaalaan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida wadankooda waxaa sidoo kale lagu dilay magaalada kismaayo suldaankii guud ee beelweynta sheekhaal oo halkaas ku sugnaa wararka ayaa sheegayay in suldaanka ay toogtay rag hubaysan xilli uu ku sugnaa goob shaaha laga cabo oo aada looga buuxay suldaanka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray caamir cabdiraxmaan cabdidhuux waxaana caan ka ahaa deegaanada oo uu muddo badan ku noolaa sultaan cabdirashiid oo ka mid ahaa nabadoonada ku sugan magaalada kismaayo ayaa xaqiijiyey in dilka suldaanka guud ee beesha shiikhaal wuxuuna ku eedeeyey sida uu hadalka u dhigay inay arrintaa ka dambeeyeen maamulka ku meelgaadhka ee jubba mar la weydiiyey siduu uu ku xaqiijin karo waxa uu sheegay suldaanku inuu ka mid ahaa rag maalmahan u ololeynayey sidii loo heshiisiin lahaa dhinacyada ku loolamaya gacanku haynta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wuxuu sheegay suldaanku inuu ka mid ahaa ragga kasoo jeedakasoo horjeeda maamulka axmed madoobe oo uu ku eedeeyey inuu mas-uul ka yihiin diralka kusoo noqnoqonaya magaalada kooxda suldaanka beesha shiikhaal ku diishay kismaayo ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana gaadhay goobta ciidamo ka tirsan maamulka kumeelgaarhka ee jubba iyadoo ilaa hadda aan cid loo soo qaban falkaas isaga ah deeelka ayaa kusoo badanaya magaalada kismaayo iyadoo dhinaca kalena axmed madoobe iyo bare hiiraale ay si weyn siyaasadda ugu sii kala fogaanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey wafdi heer sare ah oo ka socda shirkadda enook ee imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta kasoo degay madaarka cigaan international airport ee magaalada hargeysa wafdigan oo ka kooban laba xubnood oo somalilan u yimid howlo maalgashi ganacsi ayaa waxaa madaarka cigaal kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda tuurista hawada iyo gaadiidka cirka jamhuuriyadda somalilan mudane maxamuud xaashi cabdi sharaf weyn bay inoo tahay inaynu soo dhaweyno walaaladeen wafdigan ka socda shirkadda idnook iyo mas-uuliyiinta sare ee shirkadda aflax waxay ka markhaati kacaysaa tani in ay somalilan tahay waddan degan oo ku habboon maalgashi iyo fursado dhaqaale taasoo innaguna aynu nahay dad u furfuran iyo dal u furfuran waxaanay muujinaysaa runtii sida u soo kobacayo dalkan somalilan sida loo danaynayo ganacsigiisa iyo waana waxyaalaha waddan horumariya waxaanu leenahay imkaaniyaad fara badan waxaanu leenahay juqraafiyan goob ku habboon ayaynu ayaynu ilaahay inoogu beeray waxay u baahantay inaynu horumarino xukuumaddana runtii waxay runtii ay ahmiyad weyn siinaysaa sidii kaabayaasha dhaqaale loo kordhin lahaa nawadu an nuraxiba bikum وهذا البلد هو بلدكم الثاني وإن شاء الله نشجع أي أنواع الاستثمارات في جمهورية الصومال ونرجو لكم أن تغتنموا هذه الفرصة محمد xaaji aadan oo ah sarkaal sare oo ka socday shirkadda aflax sperbatis oo martiqaadka iyadu u fidisay shirkadan enook ayaa ka hadlay ujeedada safarka xubnahaasi waxaanuu sheegay in labadan sarkaal ay ka socdaan shirkada enook oo ka mid ah buu yidhi shirkadaha waaweyn ee dalka imaaraadka carabta waxa uu sheegay in shirkadani tahay shirkad caalami ah oo danaynaya in ay in ay yimaadaan somalilan kuna sameeyaan mahargelin iyo horumarin iyagoo ay wakiil u tahay shirkadda aflax sperbatis waftigani waxay intay intay ku samayn doonaan dalka waxaanu soo dhaweynaynaa guddoomiyaha shirkada inaaka maxamed isaaq iyo cabdirasaaq yuusuf oo suuqeynta u qaabilsan ayuu yidhi maxamed xaaji aadan oo ka hadlayay soo dhoweynta wafdigan ka socday shirkada inoog ee imaaraadka carabta dhinaca kalena guddoomiyaha shirkada inoog maxamed saadiq oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu u mahadnaqay wasiirka iyo mas-uuliyiinta shirkada aflax soo dhoweynta ballaadhan ee ay u sameeyeen waxaana uu sheegay in shirkada inoog ay ka go-an tahay inay ka mid noqoto shirkadaha hormuudka ka ah ganacsi iyo maalgashi ballaadhan oo ay ku sameeyeen somalilan waxa kale oo noo qorshaysan ayaa uu yidhi inaanu ka mid noqono shirkadaha waxsoosaarkoodu tooska u keena somalilan taasina waxay noqonaysaa bilowga wada shaqayn iyo iskaashina dhex mara waxa kale oo jira buu yidhi mashaariic dhowr ah oo aanu maanka ku hayno kuwaas aanu doonayna in aanu halkan ka samayno uwa jamhuuriyadda somalilan siyaasiga cusmaan cabdilaahi cigaal cusmaan hindi oo ka mid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee somalilan ayaa sheegay in xasan gaafadhi uu xaq u leeyahay inuu isu sharxo jegada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye taasoo waxa uu ku sheegay mar uu qaar ka tirsan warbaahinta maxalliga ee somalilan ugu waramayay magaalada hargeysa waxa uu tilmaamay cusmaan hindi in qof kasta oo ku abtirsada xisbiga kulmiye ay mudan tahay inuu helo xaqa uu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto mar cusmaan hindi masar cusmaan hindi waxa uu intaas raaciyey inuu ka mid ahaa dadkii wax ka qoray dastuurka xisbiga kulmiye isla markaana ay ku cad tahay in aan la kala lahayn xisbiga ee la wada leeyahay si kastaba ha haatee tan iyo markii uu toddobaadkan ku dhawaaqay xasan gaafaadhi hankiisa musharaxnimo ayaan wax war aan laga hayn hogaankii sare ee xisbiga kulmiye oo waayadan dambe la gabidhaxlaynaya khilaaf xoogan oo kala irdheeyey dad badan oo xisbiga muddo kusoo wada dhex jiray ugu dambayntiina madaxweynaha dalka yemen cabdirabbul mansuur xaadi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dalka jamhuuriyadda jabuuti oo booqasha dalka ku jooga wafdiga reer jabuuti oo hogaaminaya wasiirka warfaafinta mudane cali xasan bartoon iyo madaxweyne xaadi ayaa ka wada hadlay cilaaqaadka qodada dheer ee labada dal sidii hore loogu sii marin lahaa madaxweyne haadi ayaa hoosta ka xariiqay in labada dal ay ku yaalaan marinka loo yaqaano babel mandam oo isku xidha badda cas iyo gacanka cadmeede islamarkaana sugidda amniga ay tahay mid labada dhinacba ay ka wada shaqaynayaan madaxweynaha ayaa sidoo kale wasiir bahtoon ka codsaday in uu dambaal salaam ah ka gaadhsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele dhinaca kalena wafdiga reer jabuuti ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha iyo madaxda sare ee dalka yemen sida walaaltinimada iyo kalkacal kale ee ay ugu soo dhoweeyeen wadankooda akhyaarta qiimaalaha wadanaga dhexdhiidha intaas waxaan kusoo ila xidhaynaa war wixii dal iyo dibidba idinka haynay warka caawa waxaa idiin soo jeeniyey yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad kulankan hortii waxaan iskaga tegaynaa heestii wakti waa codadka la yaab kale ee xuseen meeraale
wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo
nala dhegaysta